إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii waxaa magaalada beedhabo ee gobolka baay lagu weeraray guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalk xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegtay inay ka go'an tahay difaacidda diinta dadka iyo hantida ummadda iyagoo ugu digay ganacsatada inay hantida soomaalida beelaha ugu dhigaan shisheeyaha ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday askarta etoobiya ee ku sugan magaalada baardheere ee gedo askar ka tirsan dowladda federaalk oo gaduud sameeyey ayaa waxay dhaqdhaqaaqyo ka wadaan deegaan ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya bulshada ku dhaqan magaalada baydhabo ayaa ka cawday qaadka oo dhibaato weyn ku haya magaalada iyo dadkaba maamulka islaamiga ee bakool ayaa gurmad raashiin ah gaarsiiyey boqolaal qoys oo kasoo barakacay dagaalkii sokeeye ee ka dhacay degmada luuq ee gobolka gedo beeraleyda ku nool degmada doolo ee dhulka soomaali galbeed ayaa ka cabanaya dhibaatooyin kala duwan oo ka haysta xagga beeraha iyo tacabkooda ciidamada dowladda federaalk ee ku shaqada leh eeyaha wax baara ayaa la sheegay inay xaalad adag wajahayaan islamarkaana gaarin in dumarka laga furto intaa qodobada wararka ugu daroon ayay ahaayeen waxaa idinku soo maqan iyagoo dhammaystiran آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa maalin talaado ah taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay labada safar kun afar boqol afartan iyo lix dhanka kalena ah lixda bisha sideedaad labada kun afar iyo labaatanka warkii oo fidsan waxaa magaalada baydhabo ee gobolka baay lagu weeraray guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalk guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay waxay qarax la egteen guri uu magaalada baydhabo ka degan yahay guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalk aadan madoobe xilliga la weerarayey waxaa ku sugnaa gurigiisa maleeshiyaed ilaalo u ahaa kuwaas oo gaaray khasaare kala duwan faahfaahin dheeraad ahna lagama hayo inta uu la egyahay gedo ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax ku weeraray ciidamo ka tirsan xabashida etoobiya kuwaasoo ku lugeynayay gudaha degmada baardheere sida wararku ay sheegayaan waxaa jira khasaare soo gaaray ciidamada xabashida etoobiya ee lagu weeraray qaraxa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegtay inay ka go'an tahay difaacidda diinta dadka iyo hantida ummadda iyagoo ugu digay ganacsatada inay hantida soomaalida beelaha ugu dhigaan shisheeyaha warbixinta warkaasi cabdisamed ayaa soo gudbinaya afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage ayaa ka hadlay olole ay wado dowladda federaalka kaas oo ah inay lacago ka jarato qof weliba oo lacag ka dira taleefonkiisa xitaa nus dollar ha ahaato sheekh cali dheere ayaa waraysi uu dhowaan siiyey alfurqaan ku sheegay in qorshahan uu ka markhaati kacayo sida loogu soo tafaxaytay boobka hantida soomaaliyeed wuxuu ku eedeeyey madaxda dowladda federaalka inay yihiin kuwa duruuf iyo gaajo badan ay ka muuqato ficiladooda hadda wuxuu usoo jeestay gabadha miskiinta ee caanaha gadaysa ee labada senti saddexda senti loo tuuraayo inuu dhao saddexdan senti labadan senti jawaankii qarax looga soo shubo oo waxa weeye mobeelkan waxaa ku jira yaa lacag laga rabaa halkii dollar waxaasaa laga rabaa ninkii miskiinkaa xamaaliga ahayd marka markuu islaanta u tago oo yidhahdo galaas caana eegad ta laba senti soo tuur labadaa sentiyuu rabaa inuu dhurwey kasii goosto yacni baahida ninkan ku dhigan baahida haysa iyo waxa weeye faqriga haaya yay daliil u tahay marka sheekh cali dheere ayaa fariin u diray ganacsatada soomaaliyeed gaar ahaan shirkadaha bixiya adeegyada lacagta la isugu diro oo ay ku jiraan isgaarsiinta iyo bangiyada kuwaasi oo u suuragelin karaa dowladda federaalka qorshaheeda nimanka sharikaadka ah ganacsatada ah ee hawshaa ku shaqale waxaan leena horta ilahi ka cabsada allihii khaaliqa id abuuray ka cabsada hantidaan allihii idin siiyey waa baqa adduunyada keliyaysan idiin muuqan aakhiraa jirta waa las xisaabina waa og tihiin maalinta qaban waa lagu weydiina dadka muslimiinta ah ee aad u sheegteen xoolahooda ina u haynaysaan oo ammaanada idinkugu dhiibtay xoolahooda u haaya cadowgaa soo bahaystay ee yuhuudiya nasaaro leh dabadhilibka u ah xoolaha muslimiinta waxa uga goynina haddaadan u xifdi karina iyagaa xifdisanaya waxoodee u soo celiya siiya iyaga u dhaafa haddii aad yeeli weysaan oo waxa weeye xoolaha muslimiinta waxaysaa adee hadda ma idiin socon doonto aakhirana waa laydin weydiin adduunka o kula xisaabtama intaas kadib wuxuu sheegay in dhankooda ay ka go'an tahay difaaca ummadda iyo hantideeda annaga haddaan mujaahidiinta xarka shaaban mujaahidiinna waxay ballan qaadayaan intay tabartooda intay awoodi karaan intaba dad wax ka dambeeyaan dadka muslimiinta ah in waxa weye naftooda iyo maalkooda iyo cerdigooda loo ilaaliyo cid kastoo kusoo duulaysana laga qabto laga celiyo yaan ballan qaadan insha allahu tacaala ummadduna inay saa ula socoto waxooda ay ilaashato suurtagal maahan in dadka masaakiinta ee waxa weeye iyagaba noloshooda qarli ku jirto in maanta la yidhahdo teleefoonkooda dhex ka waldhaca suurtagal ma ahan dowladda federaalka ayaa aada u kordhisay canshuuraha ay ka qaado bulshada waxaana issoo taraya qayladhaanta dadweynaha ee arrintaasi ku aadan qolyaha lagu magacaabo bangiyada adduunka ayaa la rumaysan yahay in ay dowladda federaalka ku cadaadinayaan canshuur qaadistan si ay uga maaranto dhaqaalaha loogu deeqo ee ay reer galbeedku siiyaan laakiin arrintan ayaa culays ku ah bulshada sida ay sheegayaan dadka cilmiga dhaqaalaha bartay askar ka tirsan dowladda federaalk oo gaduud sameeyey ayaa waxay dhaqdhaqaaqyo ka wadaan deegaan ka tirsan gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya sida warkaasi uu ku faahfaahinayo zakariya cumar wararka naga soo gaaraya gobolka galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya ayaa ku waramaya in deegaano ka mid ah gobolkaasi ay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wadaan ciidamo ka gadodsan mushaar la-aan soo food saartay waxaana ciidankan gadodsan ay gaar ahaan uga tirsan yihiin guutada shan iyo tobnaad askartan gadodsan oo watay toban ka mid ah gaadiidka dagaalka ayaa waxa ay soo gaareen deegaanka huursha oo ka mid ah deegaanada gobolka galgaduud waxaana ciidankan ka gododsan mushaar la-aanta soo food saartay ay dhowaan safar xagga lugta ah uga yimaadeen magaalada muqdisho iyagana soo gaaray deegaano ka mid ah gobolka galgaduud iyadoona wararka qaarkood ay tibaaxayaan in ciidamadan gadodsan ee mushaarka laga jartay ay horay uga tirsanaan jireen kuwa suufiyada waxaana ciidamadan oo horay tobabar ciidan ugu soo qaatay xerada gordon ay dowladda federaalka ka dalbatay inay la yimaadaan hubkii ay ku dagaalami lahaayeen arrintaas oo ay hadda u sii dheer tahay in laga jartay mushaaraadkii ay qaadanayeen ma ahan markii ugu horreysay oo askar ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa maamulada uu shisheeyaha ka dhisay dalka iyagoo gadoosan ay isaga soo baxaan deegaano ay ku sugnaayeen iyagoo ka cabanaya mushaar la-aan soo food saartay islamarkaana ay u sii dheer tahay weerarada ay kala kulmayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee aan ka dheereen deegaanada ay ku sugan yihiin waxaana arrintan ku aadan cabashada askarta dowladda federaalk ay ka cabanayaan mushaar la-aanta soo wajahday ay imaanaysaa iyadoo madaxda dowladda federaalk iyo saraakiishaydaba ay u kala tartamayaan dhaca hantida dadweynaha iyo midda laga soo dawarsaday dowladaha shisheeye bulshada ku dhaqan magaalada beedhabo ayaa ka cawday qaadka oo dhibaato weyn ku haya magaalada iyo dadkaba maxamed muudi ayaa ka waramaya qaadku waa mid ka mid ah aafooyinka la dagay bulshada soomaaliyeed kaas oo saameyntiisu tahay mid daran magaalada baydhabo ee gobolka baay waxay ka mid tahay deegaanada ay xabashida gumaysteen qaadkana aad ayaa looga isticmaalaa bulshada ayaana sheegay in ay aad ugu dhiban yihiin qaadka waxay sheegeen in qaadka uu dhulka la galay dhaqaalaha dadka kuwa ugu badan ee ku aafeysanaa ay yihiin dhallinyarada sidoo kale waxa ay tilmaameen in uu dhibaato ku hayo caafimaadka bulshada kaas oo ay dadka isticmaala ka dhexli karaan cudurro kala duwan maalintii walba lakesti afar boqol iyo konton jawaad dhawaadaha kadegayd oo min sagaal boqol iyo konton doolar qiimee sanadka adduunanka dhoonya waliba ka bahaasee boqol soddon shan milyan sagaal boqol iyo kun doolar marka dhaqaalaheedin yarma ka bahay dhaqaalagaasaytii oo lan baahanay ini dhallinyaro badan oo geeka wadanka dhatis shaqlaankee walhabaradan haddii shirakid mishaq shaqaawurlanka suubifadan iidan ku faa'iidaysadafadan maalkan haddiun milkan xaaran i bilaayo walsaasadimika biinijaadka waxyaala ilaahay xaaramteele iyanoo ya ku gudeeyey saasada wadankana dhibaatan shandhaadwa laanbeergaasah shalaytii waa shiidag shaqeeyo kale tusaalahaan booli kontonku beesee heli waa booli kontonki kun jaadaa ka gadi ilaa booli deeraa ka imay kileeha niyow lamkun sigaar ka gadaysa sigaarra mukun gadaysa sababto meesheenay macnaha shalaylee booli konton hay galabti xiraabtina lamkun sigaar gadoo weydiyaay meel macnaha lagu teegiyi nankan inshegada fuundu umaskala faryaamu wal tumundoore qaade tumundoore iyaalshii sii fadi jaadkan gaday jaadkii markii insheed iyaalkiina baahanyin nololisba ka filan markii reed ay kuwaan tooway walaan wal oo insheed khabiisa waay insheed laa yusminu walaa yuqnii min juuc waay maana mayka dherigow waana baahadaana ma koobiyow dowladda federaalka iyo maamulada ay dalka ka dhisteen ayaa faa'iido ku qaba qaadka la keeno soomaaliya markii laga reebo xabashida iyo kenyaanka dalkooda laga soo dhoofiyo wilaayaadka islaamiga ah ayaa noqday guud ahaan soomaaliya halka keliya ee aan qaadka iyo guud ahaan daroogada laga isticmaalin taasina waxay bulshadu ka dhaxleen caafimaad nuuc walba ah iyo hantidooda u badqabta maamulka islaamiga ah ee bakool ayaa gurmad raashin ah gaarsiiyey boqolaal qoys oo kasoo barakacay dagaalkii sokeeye ee ka dhacay degmada luuq ee gobolka gedow cabdikhaaliq macalin cabdiweli ayaa warkaasi soo gudbinaya
إن شاء الله تعالى أرجع أنت ملاك بشيء إسلامنا ويناجي أرجع هايتام فإذا لا ترجع هايتام أنت نعم خير ما لك هلا هي جهات كلك هلا خير يا أسكوكم أو كتاب كلا لسكوكم لك هلا أرجع هايتام جاك ما بدليل أرجع هايتنا إن إلهي ملنا كلا ولا نيكم بحنا هنا أو قال والجين كلا ده ما بدك كافته وننا ونده تنس كفلنا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون إلهي ليوي إلهي عزنا مؤمنين أينين laakiin munaafiq mukorga wal eri munaafiq mu ogaal eri waay ilaahay azina si may balana walaalihii raashinkan la siiyay geeka nasiibkan waaldhadi nimyow dareemasan awalan horta ilaahay inka shukriyo muslimiintan oo ilaahay niicizay oo geeka soomaaliya roogdo masbariga afrika geeka dagaalama hayto dare ma haytaan gaalaan gaanto kale dagaalama hayaan galantoona mayba muslimiintii maaraneetananka kaalmay hayaan araga hayta walaaladiinu geeka wanaaga yaala aragaasan dareemasan lan walba oo muslima meel walba roogona dareeme dadkalanin gargaaro ma hayna bacdalahay dadkan mujaahidiintan ahayna oo somalilan kale mamagom lan kale geekan suru mal aragaw may balana ila garab surumo dalkan usuuska filan haddii la garab surumo diin haangnama aragnaya ilaaheena sii إلهي إني شاكي إني أنا مرني الدنيا آخرة كعزة وان هو الكتاب إلهي قبص نان
بسم الله الرحمن الرحيم ميل هي عبد الله إسحاق حسين deegaankay degmada luuq waay waxaan ka soo qaadnay borobaleen iyo balaayo ka jirta sababteed waxaan ku soo biirnay eel ansaar si fiican baana noo soo dhoweeyey raashin ninkii baxsaday in ninkana siiyey bisabab allah ka siiye si sharaf aan ku qaadanay haaf bariisa iyo haaf sokoraan gacanta ku hayna iyo laba sadaalo saliida waana mahadsantihiin khayr allah idin siiyo xuseen aadan isaaq ninkeeka noo ardayda al ansaar roogna degmada luog naanoo gubi dadkii barakaayaalka ay ahayni ee walaalagahan khayr aleysi tidii lamaad mayb waa mujaahidiinta iskulle insha allah aw ardayda alxamdulilah walaalagahan haayan mayba lanaa ilaahaysan guulay raashingananasi raashinkaas kaase mayb waa bariisa kumud ee sokora kumud ee saliida kumud ee muslimi isaaga liid ehre alxamdulilaahi ilaahay mahadle eel ansaara koyni luugaha ku ambabani hatana geeka ilaahay maadisa qabna maalintan geeka jimaadee alxamdulilah raashin yaherni walaalkii ma aan hanin dhiba kama hadsagno saddex la saliid ah hal loor sokor ah hal loor bariid ah iyo alxamdulilah walaal macaankana ka helnay dadkii luuka ku baraka yahayni dadkaan walaaladaan ka jiidini eelansaara koyni eelansaar walahani dhawaay walna sharaf bor is sokor is saliidana nasi ilaahay laanka dhiibidina sadagan kweel ilaahay barakaay garab shokor alla kweel taanku badan ilaahay lagu fada ilaahay si
beeraleyda ku nool degmada doolo ee dhulka soomaali galbeed ayaa ka cabanaya dhibaatooyin kala duwan ee ka haysta xagga beeraha iyo tacabka warkaasi mubaarak cumar ayaa ka waramaya degmada doolo cadde iyo deegaanada ku xeeran ee dhulka soomaali galbeed ee ay gumaystay dowladda xabashada etoobiya ayaa laga soo sheegayaa in u yaraaday tacabkii beeraha dhulkan uu saameeyey fatahaada webiga ayaa lagu qiyaasay dhulbeereed dhan afar iyo toban kun sagaal boqol iyo siddeetan egtar kaas oo si weyn u saameeyey fatahaadii uu sanadkan webiga sameeyey taasoo sababtay in sanadkan uu yaraado wax soo saarka dalaga la beerto ee degmadan qaar ka mid ah beerleyda ku dhaqan doolo iyo deegaanada u dhow ayaa cabasho ka muujiyay dhanka fatahaadaha webiga oo khasaaro baan u geystay iyagoona sheegay in ay matoorada biyo ka qaadeen hadda waxay noqotay dhulkaay taallaa beerihii dhulkaa yeelaan waxa ugu sababay maxaa waaya biibaxaayinkii biibaxada webiga ka imaada kelix ma aha waadi weynoo fiiqow eh, booco la yidhaaha iyo waadil fiiqow la yidhaaha labadayba maxay kusoo daraan kabta beeraha ay kusoo daraan biyihii webiga ka soo baxay qaybtay galeen iyo qayb ka badbaadiyaa jira qaybtay ka badbaadi waadiyaalkay adeectira meel magaan baxsan ma laha dhibkaanaa nahaaya beerihii waa wala dida- ah, waa wala biyo raaceen matooraan laheennay matooray waa dugmeen dayactirka inay inta roonna dayactirtana la yidhaah inta aan dayactir- dayactir karinna noola dayactira qaybahaasaan u baahannahay beeraha waxaa waaye qabalahan lafdhabarka koobaad waa xoolaha lafdhabarka labaad waa beeraha beeraha markay tahay waxaa waaya waxaa ka jiray sarac aad u fara badan hadday tahay baabaayda hadday tahay cambaha hadday tahay qudaarta kala duwan yaanyada ansalootada la yidhaahda barbarooniga bahalka la yidhaahdaa haweenka ay wax ku carfiyaan oo la yidhaahda daaniga ayaa waxay ku ahayd hodan siaad u og tihiin waxaa dhacay fatahaad aad u ballaaran baa dhacday Fasaha- eh, fatahaadda ayadaheed waxay la tageen wax alla wixii sarac ahaay ee beeraha ka soo baxay qabalaha ayay la tageen sidaa daraaddeed waxay noqotay meeshii meel aan waxba ka jirin oo weligeedba aan la tabcin oo kale ayay la mid noqotay ayadoo dhammaanba wixii tabac ahay ee geedmurood ahay ama mid yar ama mid weyn dhammaanba la tagtay maadaama ay lafdhabarka labaad ay ahayd wax alla wixii la munaafacsanay soddonka sano oon soo dhaafnayna aan wayne bulshada soomaaliyeed ee ku nool dhulka ku jira gumeysiga xabashada etoobiya ayaa saameyn ku reebtay fatahaadaha webiga iyadoona aysan jirin cid wax u qabatay warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan ciidamada dowladda federaalk ee shaqada ku leh eeyaha waxbaara ayaa la sheegay inay xaalad adag wajahayaan islamarkaana gaareen in dumarka laga furto afhayeenka booliiska dowladda federaalk cabdifataax aadan xasan ayaa shaaca ka qaaday in xaalad takoor ah ay wajahayaan ciidamadiisa u qaabilsan eeyaha waxbaara waxa uu sheegay in askartiisa laga kaxistay xaasaskii uu dhexayay islamarkaana ay diiriyeen eheladooda tallaabadaas ayuu sheegay in loo sababeeyey howsha ay ku jiraan oo ah mid liidata islamarkaana aysan dadku raali ka ahayn isagoona sheegay in haddii ay eeyaha soo badiyaan aysan haysan cid u tababaran waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya oo lagu midabta kooraa qaar kurd ay goob fagaara ah naagihii ay qabeen looga furtay oo la yidhi nin ay wada eh, eh, gabadheena ma qabaayo askaas Soomaaliyeed ee naftiisa huray ogolaaday inuu eyga luuqadiisa barto la tababarto dareenkiisa barto tilmaamihiisa barto ogolaaday gabadhi looga furtay hooyadii lagu ay ku midabtakooreyso aabihii ku midabtakooreyso ninkii ogolaaday ee maanta magaalada muqdisho dhexdeeda jagboonjiyada waaweyn ee laga soo gala hadda eeya ah, jooga laakiin eeyihii haddii lasoo badiyo walaalkeeyo waxaa meesha taalla yaa soomaali ee lagu qanci karaa in eeyan loo tababaro dowladda federaalk ayaa isticmaashay eeyaha iyadoo ganacsatada magaalada muqdisho ay ka soo cawdeen eeyahaasi wax lagu baaro guud ahaanna warkii idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa